alxamdu للh رb العاalمين والصlaaة والسلام عlى أشرف الأنbiyاء والمرسلين نبyina mحmd وآlه وصحبه وsلم تسليmا kaثيirا فصl في أحkاm المبيع qabla الqبض alaabtii la kala iibsaday intaan la kala guddoomanin arrinkeedu wuxuu noqonayo halkan ku xusaya iyo haddii dee alaabtaa la kala iibsaday ay meesha ka baxdo oo musiiba ku dhacdo bal cidda magdhabaysa iyo kii iibsaday marka loo magdhabaya iyo wakhtiyaalahaas uxusi doonaa waxa uu yihi almabiicu qabla qabdi alaabtii la kala iibsaday intii aan la kala guddooman min damaan ilbaa'ic kii iibiyaha ahaa bay arrinkiisa tahay oo macnaha isagaa magdhabaya fa in talifa hadduu shaygii dhinto aw atlafahu lbaayic ama baayiciibaa khaarajiyey siduu doonaya baa u khaarajiye infasakha albaycu iibkii waa buraya wasaqada asamanu lacagtiina way dhacaysaa laguma lahaa iibsadihii alaabtan iyada ah markii dee lagu heshiiyey amaba lacagtii uu qaatay ninkii la odhan jiray baayico haddii intaanu guddoomanin ninkan isaga ah ee wax iibsaday ay balaaya ku dhacdo amaba isaguba uu cid kale ka siibiyo ama uu siiyo ama uu si kale u khaarajiyo dee ninkii isaga ahaa lacag lacagtiisi waa loo celinaya haddii laga hayay haddii aan laga hayninna dee lacag u bixinayaa jirin waa marka shaygan isaga ah tasaruf uu ka yimaado baayaca xaggiisa kan wax iibiyaha baayic dee waad garanaysa ama aafo samaawiyiba iskaga dhacdo oo kitaabkan markay sidaas ku dhacdo dee adiga lacagtii lagumale kalo hadaan lagu guddoonsiin wain atlafahu lmushtari kii iibsaday hadduu khaarajiyo shaygii istaqara calayhi samanu lacagtii baa lagu yeelanaya wayakunu itlaafuhu qabdan lahu khaarajintu shayga khaarajiyeyna guddoomo shay noqonaysa haddii kitaabkii isaga ahaa in lagaa iibiyey adigoo aada qaatood cid kale ka iibiso amaba aada neef xoolaabu haaye aada gawracdo sidaa doontaba u niyoodo nin guddoomun baa lagaa soo qaadaya lacagtiina soo tiri wey haddii aanad bixinin waa war dhan labadii wax kala iibsaday wey labadaas gacan saddexaad hadday soo gasho ka war wain atlafahu ajnabiyun mid saddexaad oon labadoodiiba ahayn haddii uu shayga khaarajiyo lam yanfasik iibkii ma burayo bal yukhayaru lmushtari kii alaabtan iibsaday waxaa la toorgelinayaa bayna an yafsakha inuu caqdigii ka guuro heshiiskii iyo wax kala iibsigii fayaqramu ljnabiy ninkii alaabtan khaarajiyee aan labadooda midna ahayn wuxuu u magdhabayaa lilbaayici kii waxaan iibiyey alqiimata buu u magdhabaya waa mid taas aw amase yujiiza wuxuu khiyaar u leeyahay kan iibsadaha inuu iibkii fuliyo oon ufasakin wayucطiya samana lacagtana ninkii lahaa uu siiyo wayaqramu ljnabiy alqiima ajnabigiina uu idhaa igu shubhadaba alaabtaydii baa khaarajisay masel nin saddexaad baa meesha soo galay oo neefkan la kala iibsadayba gawracay ama alaabtan gubay ama si uu yidhi talaf buu ku sameeyey ninkii isaga ahaa ee alaabtan iibsaday ee doonaya inuu qaato laba arrimood buu kala dooranaya ta hore waa kaa ku qadime in uu idhaahdo war dee wixii aan u socdeen iibsanayay kol haddii uu aafoobay meeshana ka baxay dee lacag laygumale halkaasaan adeer maray maxaynu islaam kitaab baan kaa iibsaday ama waxaan kaa iibsaday shay lama hayo bela ku dhacday ama qof baa dayaco u lumay ninkaa dayaca eer baayaca ula xidhiidho dee lacag waxaan kugu siiya ma hayo markaa ninkii baayaca ahaana dee kii shaygan ka khaarajiyo unbu odhanayaa ajnabiga lagu sheegayo waa mid midda labaad waxa weeye aw yujiiza wayucطiya samana wayaqramu ljnabiy lqiima iibkii waa socodsiiyey buu leeyahay iibkii aqbalay inuu sidaa inoogu hiirgalo dabeedna waxa uu leeyahy baayacow kaashkaagii waka kii kale u kusoo dhegaya garta i qabta odhanaya adeertaysi buu leeyahy alaabtii iyada ahayd eed khaarajisay lacagteeda marka waxaad arkaysaa ninkan mushtariga ahay kolba dee halka uu maslaxad mid u kici qiimahanoo lamag dhabaa inuu u lacag badan yaaba laga yaabo oo markan uu dee lacagtii tirinayo ninkana ka daba cararayo inay sidaasi u kaashroontaa laga yaabo waxaa kaloo iska suuragala intaa uu ku khasaarayo oo dee wixiisii oo usoo noqda lacagtiisii faa'iidadiisu ay ku jirto oo saasay ay u dan tahay kolba kii u dana buu yeelaya waida shtaraa shay-an haddaba qofku marka uu sidiisaba shay iibsado lam yajuz ma banaano an yabiicahu inuu iibiyo xataa yaqbidahu jeer uu guddoonto waa qaacide kuliyaaba oo xadiidka saxiixa nabigana caleyhi salaatu wasalaam ku sugan wax kastoo la kala iibsado waa in la kala guddoonto shay walba guddoomashadiisu waxay noqonaysana isagaa ku sheegi doona waa mid runtii aada odhanaysa dee dadka baacamshariga maba texgeliyaan uusa uu saalaxwaataynaya un bakhaarkan u tegaya waar boqol gadbadoodoo sonkora iga iibi waaya waan kaa iibiyey buu leeya waana lagu heshiinaya weliba hadduu doono wuxuu odhanaya dee dilaalkana is dilaalkiina waaba ka kala heshiinaya hadduu doono lacagta aan kuu keenay siisu hawuba odhanaya mid halkan uu soo qabanaya waxa uu leeyahay boqol gadbadood baan ku hayaayo qiimahoodu jaban yahaye dee aan kuusoo qaade lacagta keen dilaalkana ay xisaabi waa yahay wuu isna leeyahay ninkiibuu kaashkii kasoo qaadaya kii bakhaarkuu la soo heshiiyey buu utoominaya oo u shubaya lacagta dabeedna waxa dhacaysa dee isagu sidaa ha yidhahda laakiin iibun buu markaa usocdaa ninkiibuu dabeetana soo kaxaynaya wakaalo maaha markaa ama haddii dilaaliya ama wakaalo yahay macnamay lahaatee laakin isagu iibsi buu soconaya ta ay ku qaribaysaa waa ta iibsiga wuu iibsanayaa mana guddoominayo ee ninkii kalun buu yeedhaya ka qaada buu leeyahy adeer si adeer si boqolkii gadbadood si buu leeyahay kuwan ariga iska dhacday marka adiya jeer ariga marka ay ka iibsadaan qolyahan arilayaashii dadka qaylada boono yaroo dee titlekoodii le ayay siinayaan iyo shaabadoodii markaa ninkani boonada kii bakhaarku ula imanaya markaa waxa uu leeyahay boqol gadbadood oo hebelkaas ariga iga iibsadahayo bal ka soo raro kaashkaysi markaa muu guddoomanba hada weli ogow ninkan isaga aha xiimaya arigiisa sunkortii uu siistay mabuu guddooman inaanu aragna waa laga yaaba macaa bakhaarka laftiisa laakiin miday isku qolayiina ma isiqaanaan bakhaarkiisunbuu boonadii la tegay waxaasoo isku mulaaqa ayaa jiraya iyo isqabsiya iska horimaad baanay ka baxayn waida shtaraa shay-an lam yajuz an yaqbidahu xataa yaqbidah an yabiicahu xataa yaqbidah laakin lilbaayic waa istihne kii wax iibiyey waxa uu leeyahay idaa kaana tamanu fi dima lacagtu markaa qof ay qoorta ka saarantee lagu leeyahay an yastabdila can inuu bedel qaato qabla qabdihi intaanu guddoomanin ka hor mithla an yabiica bidaraahima shilimuu wax kaga iibiye fayactaada canha dahaban dahab buu ka ciwad qaadanaya aw sawban buu ka bedel qaadanaya aw naxwa dalik ama wixii lamida hal masaluu kasoo reebay nin baad ka iibisay kitaabka boqol kun baad ku leedahay waa dahab waxa weeyaan daraahibe ma ogta inaad tidhaahdaa iska banaan war hebelow boqolkii kuna aan kugu lahaa adeer igu bedel bal dhar waxoogaa baan u baahnahay bagaash dhareh isi adeer waa uu dharkiiba ka qaata haddii ay doonana uu dahabba kaga qaato laakin haddii uu lacag ku lahaa u dahab ka qaadanayo dee macno sariif bay leedahay meesha ha kaga qaato halkaa heshiiska ay ku sameeyeen iyo istibdaalka goobtaasuu kaga qaadanaya ila waa ribo weya hadduu laakin dhar iyo wiciyaad kale iyo bagaash iyo waxaa kaga kaga bedelanaya lacagta uu ninkan ku lahaa dee way iska banaan tahay markaa iyada laakin lilbaayici idaa kaana tamanu fi dina fi dima an yastabdila can qabla qabdi wuu ku lahaa lacagta kama buu qaadan adi buu ka iibiyo lacagtii uu ku lahaa wax kaluu ku bedelan karaa mithla an yabiica bidaraahima fayactaada canha dahaba dahab igu shub buu leeyahy aw sawban aw naxwa dalik aartoo lacag kaamaan sugayn hebel arigi aad iga iibsatay bal waxaad ii raraysaa raashin lacagtaydii raashin igu sii dhar igu sii waa heli karaa haddaba guddoomashadani maxay noqon kartaa sharcigu siduusa u ictibaarinaya walqab guddoomadii fiima yunqalu waxyaabaha la la qaado annaqlu dee waa in la raro mithlu lqamxi washaciir waaba raashinkaas oo kale qamadidii iyo haadii de waa manquulaat baa la idhaha marka qofku waa inuu halkan gaali ku rarto ama cid idhaahda ila qaada meesha waa inuu ka qaato gacanta uu ku dhigo marka waxaa meeshii ka cad inuu iibsaday guuddoontayna ee warkiisu waa cadi wa fi ma yutanaawalu bilyadi wixii gacanta lagu qaadana atanaawul de waa inuu laaco oo gacanta uu saaro mithlu thawb walkitaab de waaba kutubtii iyo maryihii iyo gacantunbaa lagu qaata haddaad doonto ilaahaydankii halkan ka qaado halkaa kala dhigo meel kaleo qof kale leeyahay ma dhigo dee kaasumaa ku isticaarayn buqacadee kolleyba adigu in la qabdiyo wey asaa guddoomato sharcigu wuxuu eegayaa wax dhamaystiran b ayaa mar walba lagu xisaabtamaya qofkan qawlkii waa inuu jiro ficilkiina waa inuu raaco raali noqosho buraa baa meeshii jira la kala wareeg rasmiyaa jira haddii aan taasi dhicin goordhow waxaanay ka dhammaan doonin dee haaye adaa ii hayay iyo caynkana ahayd murankii unbaa bilaabmi doona wa fi ma siwaahuma manquulka iyo mutanaawalka waxaan ama la raro ama la qaado wixii aan ahayna kasoo hadho wey qabdigiisu yakunu qabdu qabdigiisi waxau noqonayaa atakliyatu de in la faaruqiyo mithlu daari waalard de waaba gurigii iyo iyo dhulkii di iminka guri lagaa iibiyo dama in la fujiyaa macnaheedu in la fujiyo iyo dee in la si kala midna maahe waxa weeyaan de in lagu faaruqiyo oo qofkani uu ka dhamaado alaabtiisii uu ka dhamaysto si rasmiya uga guuro dabeetana intaad istambarsato aada soo maydhato haadaa wasalaam halkaasaad ku milkeysa haddii dhul iyo beer ay tahayna dee ha ka dhamaado buulkiisa ha ka rarta ha iskaga guur si haddee u beerato adu waa takhliya hadduu laakiin weli haysto oo aanu ka furkin dee ma ma jiro qabto mithlu daari waalard falaw qaal haddaba iyagii oo ku mur iyagii oo is-aamini waayey labadii wax kala iibsaday ayaa halkan uu ku xusay ilaa way dhici kartaa siqa xumadu in dadku ay is-aamini waayan wax dhici kara markaasaa waxau yihi walaw qaala albaayicu kii wax iibiyey baa waxau yihi laa usalibu lmabiica alaabtan aad iga iibsatay niyo kuu dhiibi maayo xataa aqbid asaman ilaa an dee lacagta anigu kaa guddoomo wa qaala lmushtari kii kalena waxau yihi ee iibsaday laa usalimu samana qudhigaygu lacagta kuu dhiibi maayo xataa aqbid almabiic ilaa aan qudhaydu alaabta kaa qaato sidanaa markaa tafsiilkanaa ku sugan way iska dhacdaa dee siqala-aanta m mar uu qofku marayo meel aan cidi ka garanayno dee iska uu qariib yahay dee mid kaloo qariibana hadduu doono wax ka iibsanaya ama ehelbaladka oo meeluu dee ku hayda aanu garanayn waa sidaa dee suuquba iskaga badan yahay ayuu mid waliba ka baqay ka kale inuu ama xoog isticmaalo ama kaba cararaba waa wax dhici kara marka waxa uu leeyahay ninkii alaabta sitay idil kutuboo kale kasoo qaad lacagta idhiib horta lacagta ayaa igu darana horta gacanta i geli nin kalena waxa uu leeyahay waan kuu dhiibiye laakin horta kutubta ilaago ugu leeyahay isaguna markii mar haddii ay taasi ka dhacday xalkooda waa sidan soo socota fa in kaana thamanu fi dhimma lacagtu haddii kan lagu lahaa oo aanay kaash la tirinaya ahayn laakiin amaahay ahayd ulzima albaa'icu bitasliimi awala ninkii alaabta lahaa baa laleeyahay bal shubarta dhiib dii lacagtu aanay dee ahayn in halkaa goobjoog lagu bixiya haddaanay ahayn uma intaa kadib yulzamu lmushtari kii alaabtan doonaya ee guddoontay baa waajib lagaga dhigaya bitasliimi inuu isaguna bixiyo xalkooda waa sidaa meeshana dee meel waxa la ilzaaminaya waa inay wax kala qabanaya waa inu jiro meel laakin dee jeenigaa rogana oo geed xidho iyo boolis iyo dee waxbaba aan lahayn ilaan waxunbaa lagu soo hirtaaye dee maxaa la ilzaamin ilzaamba ma jire maxayd wax ilzaaminaysaa waa inay jirto de meesha tamantii baa dime ah bian cuqida alcaqd calaa kayri mucayan oo lacagtu dee inu usoo qaaday isku ogaaye hadii xaaladu ay caynkaa tahay war sawtaad ka raali noqotay inuu lacagta kuu raadiya baa laleeyahy in kaash laga dhigo dee la shuba mu ahayn sharta weyaan hadar in lagu raadiyaaba ahde waxba haysta okinine ninku ha kuu baadi doone mabiicda udhiib markaasuu dabeeta isaguna sidaa ku guddoomanaya isagana waxaa laleeyahay raadi lacagti lacagta soo qaab tasliim marka adiguna dhiib baa laleeyahay faidaa qaaba maaluhu ilaa masaafati lqasr kaana lilbaayici lfasqu walaa yukallafu sabru walaa tubaacu lcayn waar way iga fog tahay ui baashuba ma dhawaba masaafatu lqasrina dee waa meel durugsan weey oo gaari iyo safar bay ubaahanta meel salaadaba laga gaabinayo ninkan baayicaa la odhan maayo xejiso oo suge waxa la leeyahay ninkan isaga ah iibkii iska fasaqo alaabtaadii qaado adeer dadka isku xidxidhkoodu waa dawak bay leeyihiin hadduu dano uu kusoo fikiraya taasi waa markii samantu ay aanay kaash ahayn laakiin qofkan laga sugayay wain kaana saman mucayana lacagtu hadday kaash ahayd oo halkan ay taallay alaabtuna halkan taallo laba dee meesha goobjoog wax lagu kala iibsanay ulzimaa macan caqdiga fasakaadiisa lagu degdegi maaye ulzimaa macan labadoodaba waa waa la ilzaaminaya macnaha waajib baa laga dhigaya labadoodaba oo dhiiba baa la leeyahy war adna halka dhig adna dhig soo ma doonaysaa inaa wax kala iibsataan mise waa dawaqaad wixiin haddaad doonaysaa inaa wax kala iibsataan adoo labadiinuba dhig ba taswiiriyaa wuu ku isticmaalay marka bian yumara kaan yumara waa in amar la siiya an yumaro alif lithnain naaib faacila labadoodiiba amar baa la siinaya fayu fayusallima dabeedna waxay udhiibayaan ilaa cadl min caadila uma alcadlu kii caadilkaa meeshan joogayna yucطi likulli waaxidin xaqa mid walba wixiisii buu dhiibi doonaa dee saasay kalsoonidii ku timid waar adigu hebelow alaabta halkan dhig adiguna lacagta kaan koow soo la kala baxsi kamaydaan baqanayn adigu qaado war adna qaado hada salaam mid dee caadil ahoo aan faasiq ahayn ilan shareecada ama islaamka waxba looma dirto faasiq maxaa yeele qofkani kol hadduu ilaahayba ka fallaagoobay dee aadamaha had u jiidi maayo ilaahayba kol hadduu ka amar qaadan laayo ma cid buu geed ula baydhaya waa kan jeeniga ku duugay wixiisu ka bixi maayaan maluuqid iyo madowsi iyo laaluush iyo meerays intaa ka bixi maayo uma alcadlu baa markaa alcadlu waa shaksigii caadilka yucطi likulli waaxidin xaqa faslun waay wuxuu ufasal yahay ikhtilaafu lmutabaayicayn labadii wax kala ibsada murmay mar walba fuqahada waxaad ku arkaysa iyadoo marka hore masalada la binaynayo binaageedii la sheegayo shuruudihii iyo arkaantii iyo ansixaadeed laga hadlayo dabeedna insaanku waanu iska damac badan yahay rabitaanana uu iska leeyahay waanu iska noocyo badan yahay bal markaa dadka noocyadaasi hadday qaar soo buskiciyaan oo khilaafu meeshii ka dhaco xalkeedana waa la raaciyaa ile mar walba oo meel walo insaanu joogaba maxkamadii baa markaa joogta oo isqabsigii baa imanaya qofkiiyaa wax istaawiya wax si ka noqdaan ilaabi kara markaa mar walba laisku khilaafoba xalkii baa la raacinaya sidaa darteed baad baycii arkaysaa kolkaa waxa la kala iibsaday in khilaaf dee haddii uu dhaco la xalinayo waxaad arkaysaa in dee labadii zawj marka hore la isu guurinayo caqdigoodii dee dhamaystirmayo reerkii dhismayo haddii dee uu yimaado muran iyo shiqaaq dee qur-aanku habka uxalinaya o adiga arkay wakadalik miyaaraadkii iyo dhaxalkii saasun bay usoconaysa ida ittafaqa bui hadaba markay labadii qof ee wax kala iibsadeen isku waafaqaan ay ku heshiiyaan calaa sixati alcaqd heshiisku inuu saxyi wakhtalafa ay isku diidaan fii kayfiyatihi habku u dhacay ay isku diidaan siday isugu diideen buu sawiray bian qaala albaayicu kii markaa wax iibinayay alaabta sitay baa waxau ihi bictuka bixaalin lacag halkan lasoo dhigo oon wakti ku xidhnayn baan adeer kaaga iibi fa qaala kii kalena waxau ihi bal bimu'ajalin arme laba bilood bahayd muddaynu uqaban ama mase bictuka bicasharatin ar waxaynu ku kala ibsanay bu ihi toban geni bahalka fa qaala kii kalena waxau ihi bal bikhamsatin armee shan bahayd bui ama mase bictuka bishardi lkhiyaar waxa uu leeyahay ninkan alaabta sitay waxaan kaaga iibiyay inaan khiyaarna lahaado fa qaala kii lacagta sitayna waxau ihi bal bilaa khiyaar ee inaan wax khiyaari jirna si aynu adeer ku kala tagnaadehe iyo wamaa ashbaha dalik waxa iyo wixii lamid a walam yakun mana ahaanin hama bayinatun goobtaana markhaati kala furtaa ma jiro amaba labadii dhinacba markhaatigii waa ka yimi taxaalafa way isla dhaaranayaanoo warkooduna sidaas oo socdu noqon doonaa labadan qof haddii dee ay alaabtoodii kala iibsadaan ay heshiiyaan oy kala qaataan warba ma jiro laakiin haddii ay isku khilaafaan caqdigii habka isugu khilaafeen baa la eegaya midna waa caqdigan ansixidiisa iyo la-aanteed taasi way dambaysaa maalmuu ansixin iyo wuu ansaxay hadduu caqdigu noqdo arwaxeena wuu fasahaadiye mee uu hagaagsanaa dee iyada wuu xusi doonaa laakiin haddii iibkii waxyaaba soo ay isku waafaqsan yihiin asalnimo inuu ansaxay laakiin sifaadkii uu lahaa iibkani iyo waxyaabihii ku xidhnaabay isku khilaafsan yihiin sida dee intaa uu tiriyey marka ataxaaluf bay sameynayaan ataxaaluf oo labadoodiiba way isla dhaaranayaan markay isla dhaartaana wuu kuu sheegi doonaa nin waliba in wixiisii la noqon doono oo mid waliba dee muducina waa yahay mudda caleyhina wuu yahay kolkaa yamiinta nooca udhigan ee soo socota ayaa loo dhigi doonaa kolka fi kayfiyatihi bay isku khilaafeen kayf lcaqd kayfiyat alcaqd siday isugu khilaafeenna waxa wey kani wuxuu leeyahay imiku ahaa kash buu ahaa kana muajal buu ahaa wax la isku khilaafi karo siday doontaba ha ka noqoto ama midi dee ha kaso ama ha ilaaween to midi kasana dee isagunba xalkigu ku qalidan yihi xaggii tiradii lacagta la isku khilaafay wuxuu leeyahay kani war waynu ismaandhaafnay adeere anigu toban baan moodayay kana wuxuu leeyahy maya waxaan anigu uhaystay dee inaad iga siisa alaabta shan kan kalena waxa uu leeyahay khiyaar baan lahaa waxbaan soo gocdayo dee waan ka noqon karaa alaabtan kaa ibi khiyaar baan lahaa kana wuxuu leeyahy maya bilaa khiyaar baad haydo dee ilzaam baa meesha jiro waa beeci waa sugmay ma ka noqon karaysa wamaa ashbaha dalik dee waxa ayaa wixii lamid a kalikhtilaaf fi sixati wataksiir aw fi ljins kadaraahimi wadanaaniir gaashka lagu kala iibsanaya baa la isku khilaafay oo midi waxa uu leeyahay war waxaygu waxaan doonaya inuu dollar ahaado armee soomaali ba ahayd adigu waa baabkaabi taksiirkiiyo dee tasxiixuna waa lacagtii fractionka ahayd iyo tii kale buurbuurnayd midun dheh ama dahabkii isku rarnaa iyo kii jajabnaa markay xaaladdu sidaa u dhacdo markhaatina aanu jirin aw likullin bayinatun watacaaradataa ama markhaati bay labaduba soo joojiyeenoo way isla dhaceen oo mid baan taariikhdii midna taarikh may samayn laakiin haddii ay mid hagaagsan tahay dee kaasaa loo raaci lahaa qawlkiisa taxaalafa way isla dhaaranaya mushtarigi iyo baayici sidanaa kasoo baxaysa kolkay labaduba dhaartaan fa yabda-u lbaayic baayici wuxu uu bilaabayaa dhaartiyo fa yaquulu waxaa odhanayaa wallahi maa bictuka bikada alaabtan intaa kaamaan siin walaqad bictuka bikada sidaasaan kaa siiyey shan kaamaan siina toban baan kaa siiyey halkaasu ku daysan marka uma yaqulu lmushtari kii kale wax iibsanayna wuxuu leeyahay wallahi ma shtaraytu bikada tobankaa kaamaan siin walaqad ishtaraytu bikada shantaasaan kaa siiyey wahiya yamiinu waaxidatu bal u fiirsoo toodani waa dhaar keliya yajmacu fiiha waxa uu ku kulminayaa qofkan dhaaranaya bayna nafyi qawli saaxibi kan kasoo hor jeeda hadalkiisa oo uu deerifeeyo oo uu meesha ka saaro wa isbaati qawli hadalkiisana qofkan hadlayaa wuu sugaya wa yuqadimu nafy nafyigana wuu horu marinaya war kuwa kaa labadoodiba say isula dhaaranayaan waxa wey qofkani wuxuu horreysiinayaa nafyiga ninkaa iska soo horjeedaan hadalkiisuu deerifeynayaa dabeedna kiisuu sugaya dhaabad buu hordhigay marka markuu kana meesha ka tuuro kiisana uu sigo sugo dee uu ku daysanaya saaxiibkan kale waa ka horjeedaana waa nooca saa waa dhaar labadii dhinacba jamcisa xaaladoodii sidaasay noqotay marka kolka dhaartan ay maraan labadoodiiba waxaa iman doona sidan soo socota fa idaa taxaalafa markay labadiiba dhaartaan fain taraadayaa haddii ay raali noqdaan bacda dalika intaa kadib falaa faska lilcaqdi dee caqdigii waa la socodsiine lama fasakayo masalan markii dhaartani ay dha dhacday ayuunba xaaladdu si kastaba ha ahaadee midunbaa dib isugu noqdayoo wuxuu ihi war waan xusuustayee waan gefay waan xusuustay buu i markii horean gefsanaa ee waxaanaad hebelow sheegaysaa runa heshiiskii halkiisii ha ka socdo waxaagiina qaado masalan mushtarigiibaa wuxuu yihi war shan may ahayne toban bay ahayd oo iminkaan xusuustae dee allaha iga cafiye dhaartaasi inkastay gasta ahayde dee adeer tobankii baan ku siiyey caqdigii ha socdo dee sidii baa lagu socodsiin doonaa caqdi waa taraadi iyo dee raali noqosho aymi meeshiiyo moogta fain taraadayaa bacda dalika falaa tasha lilcaqd wailaa mid waliba halkiisii buu la soo ligay fayafsakhaanihi labadoodiiba ay fasakhanayaan oo waxoodii bay kala guranaya aw axaduhumaa ama midkood baa fasakhaya aw ilxaakimu baa fasakhaya dabeetana saasaa lagu kala tegaya marka oo kana lacagtiisi dee ha qaato kanina alaabtiisi iyo bagaashkiisi warkuba ha ku hadha marka taxaalu faskigiina dee labadoodiiba waxay odhan karaa ana waa fasakday ana waa fasak ama mid baa fasakhan kara oo sharcigu dee xaqu siinaya kii kale xaguu kusoo hadhay duu kani fasakdu idhaa ka noqo fasakhaadu waa ka guur halkii hore ka noqo wey ka noqo markaa dee wixiisi ula noqonaya kan kalena saasu ula noqonaya ama qaadigaaba kolkuu arko meeshan ishay leedahay kuwan inay yihiin nooc isku oodmayuu leeyahy adigu mid walba waxaagii qaado laakiin ciyaarun dee lagu qaadan maayo ilaa nidaamkan la maro inuu baayicu unta soo xariifiyo maalintu lacagi korodhaba iyo wax ka iibiyaba uu dib u qabsado maya ninkani waa inuu waddo soo maraa waddada ah iminka waxun bay kaa iibinayaan marka suuqu iska yaro liito dabeedna wixii oo kordhun bay arkaya madaxun buu soo xoqanaya wuxuu leeya adeer maya waan isbedelay adeer aayarun inuu isbedelayaa buu moodayaa mogta taasoo kale dee iqaala la ydhaha iqaaladu waa baab gaara iqaaladu dee nebiguna waa ammaanaya calayhi salaatu wasalaam oo waa qofkii oo ku yidhaahdo war waxaan iga celi baryo ayaan sharci kuguma lihi laakin khayr allah kusiiye baryaan kaaga doonayaa baahi danbaa timide adeer iga celi taasi waa baab gooniya waynu aqbali karnaa laakin hadduu doonayo waddada inuu soo maro taa ha noqoto dhaarta ah ama maragga ah milada iyo markhaatimiduna soo maro falaw iddacaa axaduhumaa midkood haddii u haddaba sheegto shay-an buu sheegay yaqtadii keenaya ana albayca waqaca faasidan iibkaniba inaanu hagaagsanayn wakadabahu laakharu kii kale been baad sheegtay iibkeenu uu hagaagsanaa sudiqa waxaa loo rumaynaya muddaci sixa kan sheegaya inay wuxu ansixeen iibku bibayinati baa lagu ayaa markaa lagu rumaynaya walihiisa sidaa wey kani waxa uu leeyahay waar meesheedii may hagaagsanayn oo markii aan dib u eegay waxbaa ku jiray bu i halkaa ay shuruudahaasaa dhinaayo waxba kamay ansixin meesha oo shuruudihii beecaba lama haynin ka kalena wuxuu leeya ma wa hagaagsanay tusaalaha doontaad usoo qaadan kartaa shuruudihii beeca un baaba markaa dee qaarkood la waayay buu leeyahy kana waa la helay buu leeyahy asalku waxa u ahaa in waxaan ahay ansixeen mushtariga iyo baayaca midku doonaya ha ahaadeen mucaamalada dadka iyadoon lasoo xidhxidhay ninkan baa ku taagan caqdigii isaga ahaa mar haddii caqdiga jiritaankiisa laisla qirsan yahay asalku inuu ansaxay dheh walaw jaa-ahu hadii uu yimaado laakin waa biyamiinihi mar walba wallaha waxaa lagu rumaynaya walaw jaahu bimaciibin liyarudda alaab ceebaysan buu la yimi si uga celiyo faqaala baayicu kii isaguna baaici waxiibiyebaa waxa uhi laysa huwa alaabtaniba maaha aladii bictukahu kii aan kaa idiyo adeer maaha kani sudiqa albaayic baayici baa markaa lala rumaynaya labada nin maanta waxay isku khilaafsan yihiin waana iska badantay tani oo midba cadlaaun buu kusoo noqonayaa mid kale oo dabeedna wuxuunu leeyahay un inuu ku meel mariyaa buu doonayaa moogta iga celi buu leeyahy adeer iga celi de maxaan kaa celiya anigaba igamaad iibsanay waa iminku baan arkaya alaabtabe adeer anigu noocan maba keena baa buu leeyahy isaguna alaabta siyaabka ama kabaha noocana imaba soo gelinba sanadahan markuu muranka noocan yimaado dee waxaa loo rumaynayaa baayici as istisxaaban lilasl inuu wax ka iibsadayo inaanu ka iibsan waxa asal ahayd maxay inaanu ka iibsanin asalkii unbaa dabeedna la raacaya ka asalka ku taagan unbaa dee walihiisa loo loogu rumayn doona walla ku mar haddaba walla ugu mar inaanu kaa iibsanin hada salaam mar hadduu maqashiiyo inaanu yuusin isaguna iska socdo wey iska dhaqaajiyo walaw ikhtalafa haddii ay isku khilaafaan fii caybin ceeb yumkinu uu suuroobayo xuduuduhu cinda almushtari mushtariga agtiisa inuu yimid faqaala albaayicu baayici baa waxa uu leeyahay xadatha cindak war alaabtani waxay agtaa ceebtani agtaaday ku timid faqaala waqaala lmushtari mushtarigiina waxa uu leeyahay bal kaana cindak ma ee adiga adeer markii hore balaayadan iska sii wadatay sudiqa albaayic baayicii baa kolkaana loo rumaynaya maanta la iskuma haysta iibka kaa hore wuxuu ahaa waad iga iibisiye kaamaan iibi marka asalku dee inaanu ka iibin bu ahaa kanna waa la isku waafaqsan yahay in uu ka iibiyey oo waa rumaysan yahay baayicu shaygii uu ka iibiyey inuu yahay laakiin ceeb baa kasoo baxda ceeb ceebtii unbaa qofka ay kaga timi xaggiisa la isku haya marka qofkan baayaca waxa uu leeyahay ceebtani qadiim maahae waa xaadis waa ceeb gadaal timid adeer intii aad alaabtan qaadatay ayay balaayadani kusoo baxday kana wuxuu leeyahy mee waad igaga iibisay masel kitaabkan ayaaba laga yaabaa inuu ceeb lahaa markaasuu dabeed kani leeyahy wuu sii watay kanina waxa uu leeyahay me gadaal bu aha de ninkan baayicun baa laleeyahy ku dhaaro asalkuna waxa weeye luzuum lbayc asalku waa in uu iibku laasimay oo markeeda horeba dee qofkan mulaamase iyo munaabade iyo bayculxasaat iyo dabaqabsi in wax lagu iibiyo arrinku ma ahayn inuu iska eega sow ma ahayn markaa iska eegid inuu iska eegun baa laga soo qaadaya iibkuna uu sugmay laakiin hadduu ku marmarsoodo iskamaan eegin iyo sidanay ahayd dee waajib uu lahaa buu lumiyey laga celin maayo marka ha isu qabo ninkan baayaca laakiin marlayba lagu dhaarinaya oo dhaar laga calaf qaadaya markaa sababtuna waxa weya liana alasla luzuum lbayc iibku inuu sugmo waxba ka dhinayn bahay waxaa arrinku uu keenayaa daahir inaan laguba kala tageen kolkaa hore hadduu ceeb leeyahay intuu iska eegay iibkii inuu sugmay lagu kala tegay uu soo ceeboobay shaygani ayaa laga soo qaadaya baabu sl iibku laba qaybood bu ahaa bayclcayn wa baycu mawsuufin fi dhimma labadaa wey waxaa la kala iibsadaa labadaa wixii aan ahayn dee in la kala iibsado maaha mid waxa weeye wax la arkayo dee halkan horteena yaallo oo sidaa umuuqdo oo kaashkii la tiriyo dabeetana shaygii aada qaadato amaba shaygii aada qaadato lacagtaba ha lagu lahaado kanina waxa weeye lacagtii baad bixinaysa markaasaa dabeedna shayga lagu keeni doono sidan soo socota u sifaysanaysa nabigaa tegay calayhi salaatu wasalaam madiina iyada oo ay qolyaha reer shaam ee saliida iyo raashinka iyo dee beeralayda ee soo waarida ay wax ka iibsadaan habkay kaga iibsadaana uu yahay assalam aw isalaf labada waa la odhan karaa ay wax kaga iibsadaan oo qofku intuu lacagta sii qadimo ayuu dabeedna odhan jiray dadkaa nabatiyiinta ee beeralayda qodaalka ah war noo keena raashinka markaa nabigu uu daayay calayhi salaatu wasalaam oo u tasxiixiyay markaasa waxa uu lahaa man man aslafa fi shayin falyuslifu fi kaylin macluumin wa wasnin macluumin ila ajalin macluum aw kama qaal xadiisku waa saxiix wey qofka lacag sii qadimaya alaab doonaya in loo keeno horta miisku macruuf ha ahaado mid la garanayo haddii miisaanu yahayna miisaankaasi mid la garanayo ha ahaado waktiguna mid la garanayo ha ahaado waxaa labaada u daliila dayntan ay ka hadlayso aayatu dayn aayatu dayn dee amaahun bay sheegtay marka amahdi cashna way noqon kartaa raashin la isku yeeshana way noqon kartaa asalkiisu waa kuwayaalaha bayculmaxaawiijna waa la idhaha oo kollay baahi timid awgeed baa loo saamaxay marley laakiin midhka meesha ka cadama xadiidkaasiba muujinaya ama dee shuruuduhu tixi doonaba ad ka arkaysa waxa wey wax la isku qabsada hadhow inaanay kasoo bixin wax alla wixii muhiim ay tahay in la isku khilaafo o dhan ba imika lasii cadaynaya haddii kitaabaad dee ku islaabsanaysa amaad horumarinaysa lacagtiisa kitaabka dabcadda uu yahay dabcaddaasi iyada qudhigeedaa kala tagsana waktiga ay ahayd sharax iyo matnika uu yahay mualifkiisa xajmigiisa dee wax oo dhan baad cayimaysa si waxa dhow la isku khilaafo nafli aanay usoo bixin markaa shuruudihii beecana wuu leeyahay shuruudo kale oo dheeraadana uu leeyahay beeca noocani bal la soco calayka bilmat waxa uhi huwa isagu baycu mawsuufin fi dhima waa iib dimada qofka lagu sifeynayo qoortiisa lagu leeyahay waa shay intoo la sifeeyey qofka lagu leeyahay oo kaashkii baa la bixinaya ogow wayushtaradu fiihi waxaa la shardiyayaa maca shuruudi lbayci umuur shuruudii beecana iyadoo la helay arrimo dhowra ayaa lagama maarmaana in la helo toddoba shardi buu la dheer yahay shuruudihii beeca salaf ama salamkani toddoba shardi buu la dheer yahay toddobadii tirinaya toddobadan shardi waxay ka dawan yihiin shaygan isaga in la isku leeyahay ama raashin ha ahaada ama kayruhe in hadhow aan la isku qabsanin oo wixii bay sii qayaxayaan oo aada loogu nuxnuxsanaya dadka naad iyo jeer waxaad arkaysaa mathal islaamku sidanuu mucaamalada u wanaajiyay marka laga baydho waxaad arkaysaa in isqabsigaa iyo iskhilaafkaas iyo kadadaasi ay bilaabmayso ayuunbaad arkaysa mar wal oo wadadaa sharcigaa la khilaafaba waxaa dhacaya muran iyo iyo qarar iyo qabni iyo jahaala ayaa dhacaysa qofkiiyo farta dhexda ka qaniinsan oo leh war caynkaa miyaan moodaya ayuunbaad arkaysaa maan sidaa de inaan yeelaaba igu wanaagsanayn oo khaldamay shuruuddii buu tiriye waxau ihi axaduhaa shuruudda midkood qabdu thamani fi lmajlis lacagta in halkaa lagu kala guddooto wey wa takfiya waxaa ku filan ru'yatu thaman lacagtii in la arkay wain lam yacrif qadra waxbaba yaanu dee tiradeeda ogaanin bilcaddi eg meeshii haddii dee shaygii la doonaya ama raashinhaada ama kayruhuya uu yahay shay maqan lacagtii yay maqnaana haddii lacagtiina maqan tahay shaygiina maqanya maxaa la idhahdaa baycun cala alhawa waa mubaasharatan cala alhawa wey waa laba nin oo intay sheekaysteen iska kala tegay ilaa wixii waxay ahayd in ama shaygii la kala qaato lacagta la isku lahaado ama dee lacagtii sidan oo kale ay tahay salamkan oo kale oo markaa lacagtii la dhiibo horta waa inuu lacagtii dhiibaa hortiisa soo dhiga hadduu doono ayuu tirinba oo qadarkeeda bitaxdiid yaan u ogaanin horta lacagi meesha waa inay taallaa uu qiyaasaya inay intii ku dhowri wathani shardiga labaad kawnu lmuslami fiihi daynan waxaan dee la isku horumarinaya lacagta ee la doonaya in hadhow la keenaa waa inuu dayn yahay wax la isku leeyahay waa inuu yahay oo arkaan baa dee meeshii jirto muslim muslamu ilayhi muslamu fiihi waaya midi waa muslimkio dee lacagtii buu dhiibayay midina waa muslamu ilayhigi waa kii lacagta loo dhiibay midina waa muslamu fiihigii oo waa shaygii dee la doonayay yani in la keeno hadhow iyo samantii oo dee adduunyadii lacagteeda marka haddaba muslamu fiihigu matal tusaalaheena raashin inoogu soo qaad masa toban gadbadooda ninkan aad ka doonayso inu beertii kaa keeno wa wax dayna waa inuu yahay dayn a oo imika un dee halkan aan oolin weeyaan oo dayn wuxuu uga jeedaa waa inaan halkan oolin hadduu halkan yaalo miyaanu ansaxayn esh ra'yak fi dalik lacagtiina hadday halkan taallo shaygiina halkan uu yaallo miyaanu ansaxayn ya wuu ansaxaya laakin dee baabusalam maaha baycul acyaan buu gelaya ee baabusalam marka uu noqonayo dee waa inuu halkan yaallo oo uu maaragtay waa inuu dan yahay baa le ansixi maayo haddii xataa halkan uu yaallo lacagtuna halkan taallo oo lafdigan selama la isticmaalayo waxaa yeelay dee siiqadii beecuna ma aha bayculacyaanka siiqadiisii salamkiina waa waa waa silan yahay sidaa darteed waa in dee wixii iswaafaqaan wayajuuzu waa banaan yahay salamkani xaalan wa muajalan labadaba wuu ku banaan yahay ilaa ajalin macluum ilaa muddo la yaqaan marka xaala iyo muajalna dee waxa ay kala noqon doonaan macnaha xaaladuna waa ka aan wakti loo qabanin dhawaan un la keenaya dee wakti dhowba muajalkuna waa ka wakti loo qabto waa kollay madhabkaad moodaa in masaladan ay dee iyagu qiyaas bay ku keeneen laakiin aimo fara badan baa waxay leeyihin bahalkaasi mid wakti loo qabtay waa inuu yahay oo dee xadiidkii nabigay soo qaadanaya fi kaydin macluumin aw wasnin macluumin ilaa ajalin macluum ilaa ajalin macluum marka lafdigu ajal buu sheegay sidaa darteed xaala kuma ansaxayo waxaan wakti lahayn ee bahalkani mid wakti loo qabtay waa inuu haddii uu dee xaalayoon wakti lahayn kan kale bayculcayaanki hala geliyo marka iyaguna qiyaas awlowiya soo qaateen oo dee haddii waktigiiba uu ku banaanaaday kii aan waktiga lahaynna waa baabul awlaa bay leeyihin falaw qaala hadduu idhaahdo aslamtu ilayka niyo waan kuu qadimay haadihi daraahima shilimadan sii qaado fii haada alcabdi addoonkana iga ibi lam yajuz ma banaana aslamtu ilaykana waa leeyahay haada alcabdana wuu leeyahay markaa waxa dee ahaan lahayd inuu yidhaahdo ishtaraytu ishtaraytu minka hada alcabd bi hadihi daraahim lafdigaa inuu isticmaaladay amase bicni cabdak bi hadihi daraahim erayadii loo isticmaali jiray bayculcayaalka inuu isticmaalo wey laakin waxay meesha isla qaban laadahay dee wuxuu isticmaalay kuwii salamka salamkiina dee maba ahe waa mid meeshan jooga oo lacagtiina waa tan cabdigiina waa lam yajuz ashaalisu shardiga saddexaad idaa aslama marka uu qadimo lacagta fii mawdicin meel buu ku dhiibay lacagta laa yasluxu litasliimi hadhow aan lagu guddoonsiin karin shayga mithla albariya waa qarfo ama meel baadiye ah ama masla yasluxu ama waabaan lagu keeni karaa shaygan hadhowe laakin linaqlihi ilayhi in halkan la keeno hadhow mu'anatun dee qarash baa ku sugan ushturida markaana waxaa la shardiyaya bayaanu mawdici tasliim meeshii lagu kala qaadan lahaa in la caddeeyo labadan qof markanay heshiiskan salamka aggalayaan meelun bay dee joogaana cirka ma joogaan marka hadday meel bender ah ama magaalo ah joogaan dee wuxuu asalka uu noqonayaa hadhow in halkan un lagu kala qaato un markuu idhaahdo toban jawaan ii keeno laba bilood kadibna ii keen macnaheedu waa in halkaas un la keeno unbaa dee ay noqonaysa oo uu keeno dee qofkii isaga ahaa ee muslamu ilayhiga ahaa uu keeno laakin haddii meeshu benderba aan ahayna baadiye qarfaay labada nin mid bana saldhigiisuu yahay meel gaarah oo magaalooyin gaara uu yahay dee waa in laga hadlaa halkii lagu kala qaadan laha ilaa intaoo tobankii gabdoodo lasoo safriyo geedkay maalintii ay heshiiyeen kuwada hadlayeen la raadsan maayo ninki oo geedkii kaba tegiyo dee ma joogo meel lagu kala qaadan kara maaha sidaa darteed waa in la sheega halkii lagu kala qaadan lahaa oo hargeysayna ge ama meherablaayeyna ge waa in la helo ama waabay tahay dee meel lagu kala qaadan karo saalix litasliim wey oo uu geyn karaa qofka laakin midhka caddi waxa weeyaan muuqanaya in qarash ay ubaahantay haday magaaladan ku kala qaataana meel tobanka gabdoodood gabilay buu kaaga keenaya hargeysa hadii la keenayo dee qarash kale uma baahne bakhaarkaagunbu kugu rogaya laakin tuulooyinkan hawdka hadii aad kolka hore ku heshiiseen ku kala heshiiska ku kala qaadateen dee gaari labaad baa usii baxaya oo kii lasoo saaraya caadiga ahaa aan ahayn gaarigaa labaad nooliga cidda bixinaysa waa in laga wada hadlaa marna soo keenihii hore baayicii baa bixinaya mise sii qaataha dambe keenebaa qarashka isu qabayn laydha oo laga wada hadla meesha ilan waxa la diidaya muu ahayn iyo way ahayd oo dabeedna waaba suuragal in dagaalmo bilaabmo dayn baaba laga hadlaya aw yasluxu laakin linaqlihi ilayhi muanatun ushturida bayaanu mawdici tasliim halkaasaynu ku kala qaadanayna waa in laydha wa shardu lmuslami fiih shaygan la sugaye lacagta lacagtiisa lasii qadimay maala waa raashinkaas oo kale marka tusaalahan aynu soo qaadana shardigiisu kawnuhu waa inuu yahay shaygani macluuma alqadr qadarkiisa mid la yaqaano waa inu kaylan aw wasnan aw caddan aw diraacan bimiqdaarin macluum waxaasoo dhan waa inu hadii la miiso de waa in miiskiisa la yaqaano hadii la miisaamana waa in miisaankiisa laayo haddii caddi iyo tiro uu yahay oo dee wax la tirsanayo uu yahay oo matal aan dee ahayn m wax la miisiya wax la miisaamo toona adhay oo kale dee kasoo qaad waa in tiradii lahayo toban neef oo noocaas haddii wax la dhudhumiyo uu yahay dee waa in dhudhunkii lagu sheegay aduu bimiqdaarin macluum xadiidkii umay faahfaahinaya waxani waa inuu yahay fii kaylin macluumin aw wasnin macluumin aw qadrin macluumin aw caddin macluumin wax la yaqaan wa an yakuna waa yahay falaw qaala haddaba ixtiraaskiibuu marka gelaya marka uu kasaacdaa kuu sheego buu kamaluuqana ku xigsiinaya hadduu dhaco si aad isaga fiiriso falaw qaala hadduu idhaahdo adigi keen bal zinata hadi saqra dhagaxa mid la-eg aw mila hada zimbiil ama kolaygaa mugii u kolaygaa halkaa ka muuqda soo arki maysa bal kaa mugiiban haddii alla ka dhiga kaa sugi doonaa walaa yucrafu wasnaha dhagaxa wasankiisana lama yaqaan walaa maa shayna lama yaqaana yasacu zimbiilu kolaygani intuu qaadana lama yaqaano lam yasixa waa intii iska cadayn ma ansaxaya de sidii matniga xadiidka uu sheegayba maa wasan iyo dee kayl macluuma maa goordha wuxuuna odhan doonaa war sakradii inbaa dee la isku qabsan doonaa hadho ama zimbiilkaasumaa la isku qabsan doonaa wa an yakuna waa inuu iyo shuruudiibu wadaa la soco maqduuran caleyh mid la kari karayo cinda wujuubi tasliim markay waajib tahay in la isu dhiibo o la isguddoonsiiyo wax la karaya waa inuu yihi ma'muun alinqiaac waa inaanu go-ayn waa in laga aamin yahay inuu go-o waa shuruudday ka mid tahay oo waxaan isaga hadduu imika hayo imika masal uu kari karayaa inuu dhiibo oo meel logu yaala laakin goor dhow waktigan la ballamay waxaa laga yaabaa in waxsi noqda markaa kor haddii aan dee guddoonsiinba karayn cinda wujuubi tasliim waktigii loo baahnaa inuu guddoonsiiyo oo shay maanici unuu si noqonayo maya maamuulul inqiaac waa inaanu ahayn oo dee masal wuxuu ka iibiyey midho waktigay ballanta qabsadeen ba aan la helinba adiga arko dee midhaha iyo xalxalka iyo dee waxa ay waa khudaar mugti aan kayd gelin waktiga lasoo jaro ayuunbaa dee la kala iibsadaa markaa masal xalxalkii oo kale uu ka iibsaday waktigan uu ka ay ku heshiiyeen inuu guddoonsiiyo saddex bilood kadibana waa waktigi dee aan xabxabo bixin goor maanu bixin xalxal maka ma jilaalkii mise ah macalabtas dee waanan aqoonoo beeraley baan ahayn waktigaanu bixin un kasoo qaado ama aan had iyo jeer dee iirkii suuqa ku badnayn ayaabay muddadii ku dhacdayba lamaba helayaba markaas oo kale de waxba kama ansaxaya fain kaana hadii u yahay casiiz alwujuud shay dee helid waa ixtiraadkiiyo garo shaygii laga iska ilaalinaya wey fain kaana casiiz alwujuud mid helidiisuba adagtay wey ka jaariyatin wa bintiha aw uktihaa miyay qaarkood dhigaya sharaxa kaasaan ku arkaya faydulilaahiga ka jaariyatin wa bintihaa oranayo waxaad ii keentaa buul addoon iyo inanteedii yarayd oo dee isku qoofalan ama jaariyatin aw ukhtiha ama jaariyadii walaashi anigu taasun baabaa rabaa aw mase laa yu'manu inqitaacuhu inuu go-o ayaan laga aamin ahayn ka hamarati naklatin bicayniha geed un buu ihi aniga geedkaas un midhihiisa i keen lam yajuz ma banaana marka jaariyad buu dee qofkan yidhi laakin dee iminka jaariyad lama kala iibsadee wax la kala iibsada un dee bal kasoo qaadba neef xoolaaba kasoo qaad neef xoola ah oo hal iyo tobankeedii qaalmood buu ihi isku xigay hadduu doono min laba jirkii laga bilaabo ilaa dee lix jirkii ama ti toba jirkaa intaasoo isku xigtuun baad dee keenaysa waa waxaad iyo jeer adag waxaasoo kale sida loo helaa waa wax dee uu kasoo ur uraya khilaaf baa kasoo uraya iyo in laisku qabsado maya kaa ama inta dhiri badatay ninkan mu odhanin iyo ikeen koosaro timira rutab ikeen mu odhan noocaas laakin wuxu hi aniga geedka ah geedkaas unbaad ila ogaanaysaa midhihiisa ila geedkiiba bixi waa oo dee gebigiisiiba aaf ku dhacday beertii kala wada baxday ninkan midho una ka doono oo geedkan wax gaara ila kama xidhne ama waxau hi afar macawisada abusanado nooca iyo noocaas ay keen oo laakin hargeysa aad kasoo iibiso maxaa kaga xidhan hargeysa aad macawise un haylaado maxba laga yaaba in laga waayabay oo meel kale laga helo lam yajuz bui marka wa an yumkina dabduhu bisifaat shaygan waa in sifooyin lagu koobi karo oo dee wax la tilmaami kara wey wax la tilmaami karo ila waxyaabaan la tilmaami karin baa jire hadduu beecan iyay beecu mawsuufin fi dimna oo dee qofkii lagu leeyo la tilmaan lagu sifaynayo oo lagu muujinayo wax la sifayn kara waa in waayahay waxau ihi markaa kaladiqa walmaayacaat walxayawaan wllax walqutni walxadiid walaxjaari walakhshaab wanaxwi dalik waxaasoo ka dhan wey marka waxyaabaha masel la sifaynaya waxa weeye kaladiqa waxyaabaha la daqiijiyo adiqadu masel qomxigii iyo shaciirkii iyo waxyaabahaasa ayaa masel dee la ridqaa oo ridiqa aqbala marka waa in uu ka warbixiyaa dee shayga caynkaa iyo caynkaas ee masel la daqiijiyo maayacaadkuna waa waxyaabaha dee subagii iyo malabkii iyo malab nooca iyo noocaas oo kalarkiisidaay xayawaankii ma'kuul iyo kayru ma'kuul mid walba dee waa noqon karaa waxaan lacagta lasii qadimaya hilib buu noqon karaayo dee kan jazaarka ah hadduu idhaahdo sarar dee qaalin yar aad kasoo goysay oo astaamaha le keen way iska noqon duntii iyo xadiidkiina waa lamid xadiidku dee waa birihi garayd noocaa iyo noocaasa waan raba axjaar waa dee low dhagaxa i keen bu ihahda iskarogaalaad ahayd miyaa lowr casaankaa baan rabaa noocaa laga soo guro waa raba salaan ama akhshaab baaba noqon karaa abudaba iga keen bu ihi o qorigan dee five by two by sixteenka ah ee dhaadheer ayaan doonayaa buuli oo laakin dee dalhiblaayana kasoo baxa oo dee noocaas nuxur kaleen dee faalada maraya jeexmaya naxwi dalik kalgazli wasuuf haddaba fa yushtaradu waxaa la shardinayaa dabtuhu bisifaat in sifooyin lagu koobo allatii yakhtalifu biha algarad sifooyinka qaradku isku khilaafi karo oo waxaa dhacaysa sifo intood ka tagto hadhow aad ka boodo la-aanteeda iminka qorigaa u dambeeyay tusaalaha aa kusoo qaadanay qori caska oo kaleba dhe haddii albaabadaha iyo daaqadaha iyo laga sameeyo dee isaga laftiisii baa kala duduwan xagga cabirku ku kala duwan yahay xagga wuxuu ku kala duwan yahay jeexidda midi waxa uu janjeeraa casaan rasmiya wey midina waa cadaan midi waa qolkuraag oo muddo dheer baa laga yaabaa inuu yaala midina uu cusub yahay dee waa sifooyin qaradu isku khilaafi karo oo hadhowto dee labadii qof isku qabsan karaa fayaqul wuxuu odhanaya maala umailu laka maala bal tusaaledaan qudhayda kuu dhigee bu kaa qorigo kale ah cabdigu maynu keer cadaynahayni waxau ihi aslamtu ilayka fii cabdin marniyo lacagtan waxaan kuu dhiibay fii cabdin si aad adoon igu keenta turkiya qoladaa meeshaa turkiya la abyada tee ma garanaysaa ee cad waa noocan afrikaanka mid oo ahayn rubaaci sen afar jirna ah daadiisu rubaacita tuuluhu waa simanuhu kada dherarkiisuna intaasoo centimeter wey dee cayilkiisuna mid aan shishlayn uu yahay dee si aan u shaqayn karo wanaxwi wanaxwi dalik ay wixii lamid waa tusaala dabakaaba neef fadhiga geli dii cabdigan baa adla neef fadhiga baa halkaa geli ama neef ula ah ma isla halki falaa yajuuzu ma banaana bu ihi haddaba fi ljawaahir waxyaabaha jawaahirtaa bu oo jawhartanay lama sifayn karay kuleeyihin wayal adagta alaxjaal alkariima oo had iyo jeer dahabka iyo dee lacagta iyo waaba laga yaaba inay ka yarduwayn laakin axjaarta kariimada ah masala luluda iyo marjaanka iyo zabarjadka iyo dee mid baa laga yaaba afar jiha inuu leeyahy midina inuu toban fin leeyahy mid uu casaankiisu cimeer ku jiro dee markaad aragta iyagoo saa isu baar yaala adigoo mid un da eegto oo qabsada mooyaane midaad sii sifayn karaysaa u adkaanaya walalmukhtaladaat waxyaabaha la isku dardaray ee kamiyadda isu taagan yihiin aan la garanayn iyagana lama laguma salmin karo waa la isku qabsanaya leanna sifaat laa tadbitu waa sifa aan koobi karayn waa waxyaabihi aan salam ku banaanayn kalhariis aba hariisadii oo kale almurakabati min alqumxi wallaxm hariisadooda waa mid iska liidata ahayd waktigaasi qumxi waa qamadi iyo hilib unbaaba iska hay laakin teenani way ka yar nooc duwaneyd oo mise tani muqbaasad bahay hariisada dee tan xalwada aan adag unbaaba laydhaha iminka muqbaasad baa iyadana jirishi marka hariisada waxay u yaqaaneen quud culimadii waxbay odhan jireenoo waa hilib iyo qomx labadaas oo qamadida la shiiday ama aada loo ridqay hilib la isku yaryareeyo isku raasukay wey markay culimo sheegayaan maaha hilib unbaaba ku jira wixii lasoo qaaday lashitooda waaya haaliyadanina waxa isaguna uu noqday khumkhumun dheh khumkhumkii islaamu shidi jireen ma garan kii un wey almurakabati min almidki waalcambari waalkaafuur intaasaa la isku daraya midki iyo cambar iyo kaafuur baa la isku dhalaalinayaayo dabeedna isku haad iyo khumkhum bay noqonaysa kuwaasi iyadana dee qadar isu taagan in lama garanayo iyo ka badan iyo sonkortu inta kiilay ku tahay iyo ogabay midba mustawa laga dhigi karaa adeer mid caynkaas oo udgoon oo wanaagsan ii keen inuu idhaahdo mooyaane laakin ilaa xad heerka uu doonayo markuu ursadun buu keeni karaa markaa baycul cayaabku ku wanaagsan yahay kaas waayahay waxaa kaloo la kala iibsan karin bu ihi walkhifaaf almurakabati min aldaahirati walbainati walxashu markaa khifaafkaasi dee ka shuraaxdana saasun bay ugu dhigayaano waa wax dulna leh bidaanad hoosena leh wax ku cufanna leh mashrabaad ha noqdo ama furaash ha noqdo ama wixii lamida waxyaabahan labada qab leh ee gudahana waxa ku cufan leh yaa garanaya gudaha inta ugu jirtaa inta kiilooy ay tahay iyo dee culayskeeda waxa uu yahay iyo cufnaanteedu caynkay tahay ma la garan wakada maa shay baa isaguna lamid ah ikhtalafa aclaahu wa asfalu xaggiisa koriya xaggiisa hoose iskhilaafaan kama naaratin iyo wa ibriiqin waa kuwa iyaguna wey manaaradanina waa wax dabka lagu shito wax dabka dheri dhooba ah oo markaa dabka lagu shito ay wuxuu noqonayaa shay dabka la saaray ama shamacaba la dul saaro si uu ubaxo shamacii bixi jiray sida faynuuska hooyadana dhoobada laga sameeyey awgeed wey ibriiquna waa kii dhoobada laga sameeyey aw maa dakalathu naarun qawiyatu wixii dab xoog badani uu gala isagana maya oo salamkii kuma ansaxaya kalkhubsi washawa khubsigu waa furinki iyo laxooxdii ya iyo shawaaduna waa hilibkii dubnaa waxaa laga yaabaa hilibkan duwan dee in heerka heer kulka lagu bisleeyey uu kala duwan yahay mid aada loo caseeyey mid aada loo engejiyey mid dheecaasii yarada mid moofadii midba sibay ku noqon karta id laa yumkinu ma suuroobaya bu yihi dabtu dalika bisifa kuwan in sifa lagu koobo markaa waktigeenan hadduu dhacdo waxyaabahan in sifa lagu koobo dee waa ansaxaya qaacidadu waa taas wixii waa in la tilmaami karo haddii la tilmaami karo kuwanuu sheegayaba ha ahaadeen waa ku ansaxaya walaa yajuuzu ma banaana bayculmuslimi fiihi qabla qabdi alaabtan aada lacagteeda sii qadintay ilaa lagu keeno ad guddoobato ma sii iibin karti wala listibdaalu can mana bedelan karti walaa waidaa axdarahu marka uu keenana mila maa sharada sidii uu u shardiyey shaygii oo amarku keeno aw ajwada ama kaba sii wanaagsan markuu keeno wajaba qabuulu inuu aqbalaa waajiba muxuu doonaya waxa ku yihi shaygan isaga masel aad tihi hebel weekend tobankaa gadwadoodba kasoo qaada ee lacagtooda qadintee bisha kadib uu ku keenayo adoo gacanta ku dhiga mooyaane ma iibin karay arebelow ku wareego bal ku halo tobankii gadbao halkaa ka qaadanaya kaash dambaysiiyo macalfaaida socon mayso aad kusoo gaadho horta waa shardigii dee beeci kaleba laha waxaa kaloo iyaduna aan aan suuroobeyn istibdaal inuu idhaa idoori oo wax kale kaga bedasho almuslimuuna calaa shuruudihim ba layihi kol haddii sifadii shaygii uu ku yimaado ama isagoo kaba sii wanaagsanba diidmada uu diiday garuma leh maxkamaduna isagay ku qaadaysaa kiiska saa darteed wixii waa inuu noqdaa de waa inu qaataa marka liannahu tamaamu xaqi aw asyad laakin haddii uu ka nuqsaansan yahay dee markaa wuu iska diidi karaa wallahu aclam